boqol qof oo ka mid a dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ayaa la guddoonsiiyey baaskiila loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba waxaana soo gaarsiisay hay-adda east african disability oo ka shaqaysa daryeelka iyo weliba taakulaynta dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool guud ahaan caalamka cabdishakuur macalin xuseen oo ah wakiilka hay-adda ayaa ka warbixiyay deeqda ay gaarsiiyeen dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug maanta halkaan iskugu nimid qaybinta wiljeerada boqol xabo oo wiljeero ah oo aan keennay gobolka mudug ayaan iskugu nimid wiljeeradaas waxaa soo sadaqaystay dad walaalaheen ah oo soomaaliyeed dadkaas walaalaheen ahoo wiljeeradaas soo sadaqaystay waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala ajar iyo axsanaad ha idinka siiyo maantay dadka meeshaan ku qaatay wiljeerada waa boqol qof weeye oo dadkii mudnaa ah weeye maadaama boqolkaa qof ay yihiin baahidu intaas waa ay ka ballaaran tahay oo baahida meesha taallaahi boqol iyo laba iyo saddex iyo afar iyo kun iyo waa ay ka badan tahay walaalihii soomaaliyeed oo soo sadaqaystay waxaan mar labaad leeyahay meeshii aad ugu tala gasheen ayay idiin aaday alaabtaasi maantana waxaan ku bixinay gobolka mudug waxaa halkan jooga waxa weeye gobolka mudug dhammaantood naafadii ahayd baa joogta waxaanan aanan u qaybina dadkii mudnaa ayaan siin dhanka kale guddoomiyaasha ururada naafada ee gobolka mudug ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka warbixiyeen deeqda la soo gaarsiiyey waxaanay u mahad celiyeen cid kasta oo deeqdaasi soo gaarsiisay hay-adda noo keen uu keli ka yahay ninka la yidhahda cabdishakuur aad iyo aad baan uga mahad celinaa beeti wayna soo gaarsiisay maalkaas dadkaasaa u baahaa wixii kaloo aad usoo dhibteena wayna soo gaarsiinaysaa dadka masxuliyiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka qayb qaataan gacan ka geystaan naafada gobolka mudug ayadoo dhan bay hadda aga isku keennay labada gadiyo ay aan ku kala qaraabano galmudug iyo puntland waa kuwaa naafadoodii isku keennaa